إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay kitaabkii buluuqulmaraam min adillati alaxkaam kitaabuulafcima ayaan ku dhex jirnay baabka wuxuu nooga bilaabanayaa baabu saydi wadabaa'ih waxa weeyaan ugaarsiga iyo gowracyaalka baabka ka hadlaya baabu sayd sayd laba macnuu ku dhacaa mar wuxuu ku dhacnaa macnaha masderiga ah oo ah ficilka qofku samaynayo ugaarsashada soo qabsashada uu ugaarka soo qabsanayo sayd waa laydha waa ugaarsadaa la yidhahdaa saada yasiidu saydan ugaarasho marna wuxuu ku dhacaa saydku bahalka la ugaarsanayo xayawaanka la ugaarsanayo taasna waa ku dhacaahoo ilaah sida uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayd ha dilinina ugaarka marka sayd haddii la yidhaahdo xayawaankii la soo qabanayayna waa ku dhacaahoo sayd aa la yidhaahdaa ficilka qofku samaynayana waa saydo waa ugaarsi maxalushaahidka hadda baabka loola jeedaa waa ugaarsigii wey qaabka loo ugaarsanayee sharciga waafaqsan ayaa laga hadlaa ee xayawaankii la ugaarsanayey looga hadlima baabkan soo socda xayawaankii la ugaarsanaya baabka hor uu ku jiray baabu saydi ugaarashadii baabkeedii iyo waa dabaa'ixi gowracyaalkii dabaa'ix waa jamcu dabiixa dabiixadana waxa weeyaan waxaa hadda loola jeedaa dabcigi gawrici laftirkiisa gawraca oo ah hunguriga in la jaro waxa weeyaan hunguri madoobaha iyo hunguri caddaha in la jaro bir lagu jaro kaasaa loola jeeda ee loolama jeedo xoolihii la gowracayay laftirkoodii laga hadli maa waxaa laga hadlayaa qaabka sharciga ah ee wax loo gowraco idan baabku marka wuxuu ka hadlayaa qaabka wax loo ugaarsaday ugaarka loo qabtee sharciga ah iyo waxa weya qaabka xoolaha loo gowraco ee sharciga ah labadaasuu ka hadlaa xoolihii in la gowracayo geeri ag loo ka hadlime gowrigu haddana baabka horaa ka hadlayay waxa weeyaan ugaarta nuuca la qabalanayo xalaasha iyo nuuca kalena ka hadli maa oo baabka horaa ka hadlayay baabkan wuxuu ka hadlaa qaabka sharcigaa ee ugaarta loo qabto iyo qaabka sharcigaa ee loo gowraco xoolaha baabu saydi ugaarashadii iyo wadabaa'ixi gowracyaalkii baabkoodii hada maxalu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allaa yidhi man itakada qofkii samaysta kalban ey ilaa kalba maashiyatin ey xoolaad maahane ow saydin ama ey ugaareed maahane ow zarcin ama eel ey beereed oo beerta ilaaliya maahane intaqasa waxaa ka nuqsaamaha min ajri ajarkiisa kula yowmi maalin kasta qiraatun hal qiraat muttafaqun calayh man ittakhada nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ittakhada qofkii samaysta kalban ey man ittakhada waxaa loola jeedaa qofkii haysta oo lafdiga bukhaari waxaa ku soo arooray man amsaka qofkii haysta ayaa soo arooray man amsaka qofkii haysta waxaa kaleeto sooray lafdi bukhaari muslim ay leeyihiin man iqtanaa qofkii kaydaysta marka macnaha loo jeedana waa macnahaas qofkii eey ku haysta gurigiisa amase waxa weyan xafiiskiisa oo ay u joogo maalin kasta waxaa ajarkiisa laga jaraya oo ka baaba'aya hal qiiraad saas way macnuhuma man itakada qofkii samaysta kelban ey oo ey haysto uu guriga u joogo ilaa kalba maashiya kuwa la haysa karaa jira oo aan ajar kaaga baaba-ayn ilaa kalba maashiyatin eyga xoolaha ilaaliya maahane ow saydin ama eyga ugaarta soo qabta maahane ow zarcin ama eyga beerta ilaaliya maahane saddexdaas maahane ey aan saddexdaas shaqo midna qabanayn qofkii guriga ku haysta intaqasa waxaa ka nuqsaamaa min ajri ajarkiisa kulla yowmin maalin kasta qiraadun hal qiraad qiraadka ilaahay baa garanaya waa wax wax lagu miisaamo xadiidka oo uu nabigu uga hadlayay sala allahu calayh wasalam qofkii janaasada wax uga tukada meydka hal qiraad weey qofkii intay wax uga tukada raacee wax ka soo aasana laba qiraad u leey xadiidkaas waxaa nabigu ku sheegay labada qiraad mid haya buurta uxud oo kale wey buurta uxud waa buur aad u weyn ahilcilmiga gabaal waxa weyn deegaankareed madiina waxay yidhaahdeen ilaa toddoba kilomitira diirlahaan u fadhidaa buurtaas aa qiraadku leegaya hal mid taas xadiidkaas nabigu ku sheegay kan marka qiraadka lagu sheegay kii oo kale inuu yahay mid kale inuu yahay ilaahay baa garanaya calaa kulli xaal waa qadar ajarka ka mid marka xadiidkan wuxuu tusayaa in ay xaaraan tahay inuu qofku haysto ey ilaa saddexdaas nuuc oo la sheegay ma ahani waa xaaraan qadcana ahlucilmiga laba qowlay ka leeyihiin eyga haysashadiisaan saddexdaan ahayn qowl wuxuu leeyahay waa xaaraan waana qowlka shaaficiyada iyo xanaabilada waxay leeyihin inuu xaaraam yahay dhowr arrimood ayaa loo deliishana xadiidka wuxuu caddeeyey qofkii eey haysta in waxa weeyaan uu ajarkiisa maalin kasta qaybu baaba-aydo ta labaad mafaasid fara badan wata eyga sababtoo ah eyga wuxuu argagixinayaa dadka deriska carruurta dumarka waa dhibaya tan kaleeto eyga guriga uu joogo malaaigtu sooma gasho malaa'igtu sooma gasho taasna waxay tusaydaa guriga in sharu dhex joogto tan saddexaadna eyga alaabta waa najaasaynaa haddii la yidhi ajar intaas leegaa baaba-ayana waxay tusaydaa qofkaasu dembi inuu galay ee qofkaan dembi gelin ajarkiisu ma baabi-een idan waxa weeye eyga in la haystaa waa xaaraan ee karaahiya ma ahan walidaa saas daraaddeed ad arkaydaa ey qaadashada iyo haysigu inuu dhaqan gaalayahy oo gaalada waxa weeyaan waxay ku yihiin caan maadaama ay xisbu shaydaan yihiin inay ey haystaan eeyuhu waa la nool yihiin taas waxay tusaydaa marka ey haysashada aan saddexdaa nabigu sheegay ahayn waa xaaraan waana dhaqangaalaa xisbiga shaydaanka haysta ahcilmiga gabal a yidhahdeen maya waa karaahiyo laakiin wax daliila male qowlkaas wax daliil ah malaha xadiidkan wuxuu sheegay hal qiiraad aan ka baaba-ayo qofka haysta waxa weeyaan waxaa kaleeto axaadiista gobol ku sugan laba qiiraada ka baaba-ayo riwaayad imaam muslim saxiixiisuu ku wariyey min xadiid abi hurayra laba qiiraada ka baaba-ayda maalin walba oo laga jara xadiidka cabdullahi bn cumar oo saxiixaynkana laba qiiraadu sheega waxaa lagu jamcinaa marka xadiidka qiiraadna sheegaya marka hore nabiga loo waxyooday hal qiiraad inuu ka baaba-aya marka hore ilaahay u waxyooday kadibna ilaahay mar kale haddana wuxuu u sheegay laba qiiraad inay ka baaba-ayo si dadku uga caraan eeyo haysashada eeyo haysashada eyga la ysku fasaxay asaga ajarku ku baabi'i maha alcilmiga khilaafa wuxuu ka jiraa waxa weeye eygaas saddexdaas la sheegay maahane kuwa kaloo nacfile ma la ogolyi ey kaloo sida guryaha ninka waadeeye qowlka sawaabka waa inaan la ogolen xale haddii la ogol yahay nabigaa sheegi laha sala allahu calay wasalam saddexdan bannaan nabigu waa sheegay sala allahu calay wasalam saddexda bannaan nabigu waa sheegay wa can cadiy bni xaatim addaabi radia allaahu canhu qaala wuxuhi cadiy bnu xaatim qaala rasuululahi rasuulka allaa yihi sala allahu calayh wasalam idaa arsalta markaad dirto kelibaka eygaaga fadkur shee isma allaahi ilaahi magiciisa fa in amsaka calayka hadduu neef kuu qabto ugaar ah oo fa adragtahu aad gaarto xayan xaaluu yahay mid nool ugaarkii fadbaxu gowra wa in adragtahu ugaarkii haddaad gaarto qad qatala xaaluu eygu dilay walam yakul minhu waxna uusan ka cunin fakulhu cun wa in wajadta haddaad hesho maca kelbiga eygaaga la jirhkiisa kalban ey eygaasoo kayrahu eygaaga aan ahayn waqad qatala walxaal qad qatala eygii uu ugaarkii dilay falaa ta'kula cunin fa innaka adiga laa tadri ma ogid ayuhumaa labadooda keebaa qatalahu dilay wa in ramayta haddaad tuurto sahmaka leelkaaga fadkur xus isma allah magaca alle fa in qaaba canka hadduu kaa maqnaado yowman maalin oo falam tajid aadan ka helin fiihi ugaarka dhexdiisa ilaa afara sahmika leebkaaga raadkiisii maahane nabar kale fakul cun in shirta haddaad doonto wa in wajadta haddaad hesho hu ugaarkii oo rinkan xaalu yahay mid ku maashoodoo ku dhintay filmaaci biyo falaa taakula cunin muttafaqun calayhi wahaadaa lafdu muslim xadiidkan wuu ka mid yahay axaadiidta asalka u ah waxa weeyaan eyga lagu ugaarsanayo axkaamta ku saabsan axkaamta ku saabsan eyku ugaarsashada xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista asalka u ah ayuu ka mid yahay ayuu ka mid yahay can cadiy bni xaatim wa can cadiy bni xaatim radia allahu canhu cadiy bni xaatim ibnu cabdillaahi addaai aa la yidhahdaa waxaa dhalay ninka ugu mahmaaho xagga deeqsinimada ninka la yidhahdaa xaatim xaatim addaai waa ninka ugu mahmaaho carabta ugu mahmaaho deeqsinimada oo dadka ugu caansanaaya adduunka soo mare taariikhdu sheegto xagga deebsinimadu weeyaan sanadii sagaalaadee hijiriyada ayuu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam markaasuuna islaamay markii nabiga ilaah oobsaday ee qabaa'ilku ay rirdoobayeen asagu islaamkuu ku sugnaaday qabiilkiisiina ilaahay waa ku anfaco islaamkuu ku waayiyo islaamkii ayay ku sugnaaday qaariyar markay gaaloobeen aad u wacdiyey sekadii uuta soo aruuriye abubakar sidiiq u keenay ayuu u keenay waxaa imaam bukhaari weriyey cadiibnu xaatim wuxuu yihi cumar ibnu khadaaba wasdihaan ugu nimid markaasuu bilaabay raggii inuu nin ugu yeeho cadiibnu xaatimna nin mashhuura ee sayidaho mudaaca weeye markuu dadkii kale u yeehayo aan waxaan ku yidhi amaa tacrifunii yaa amiir almu'miniin oo aniga miyadani gelay amiiru muminiino hebel hebel aad ku haydaa marna aniga ima yeerin markaasuu yidhi cumar ibnu khadaab bala waa ku garana aslamta id kafaruu waagii dadku gaaloobeen ninkii islaamayaa tahay adugu wa aqbalta id adbaruu markay carareen oo islaamka iyo nabiga ka carareenna ninkii nabiga soo aadaad oo waa ku garana wa wafayta id qadaruu markay dadka kale ballanka ka baxeenna ninkii ballankii oofiyey baata wa carabta id ankaru markay xaqa garan waayeenna ninkii gatay baa cadiibu ayuu yidhi falaa ubaalii idan khalaas taad i garanayda saas ii taqaan wax danoo kale kamid cidda rabto u yeer marka cidda rabto u yeer marka inaad ifahmayda aad caddaatay marka dagaalkii ciraaq ay muslimiintu ku furteen ayuu ka qayb galay nin sayid oo shariif oo la addeeco ayuu ahaa faadil oo kariim ah ayuu ahaa waxaa laga wariyay inuu yidhi weligay salaad looma adimin ilaa anoo u hilowsan oo isleh weligay waqti salaadee ma gelin ilaa anoo u hilowsan oo islaya salaadii waqtigeedii keena aad tuka tiri ma ahayn oo jecel oo hilowgu qaba aa salaad loomaa geli jir lixdan markay hijriyadu dhaaftay isagoo gaboobo boqol iyo labaatan jira ayuu dhintay radia allahu tacaala canhu ardaa can cadiy bni xaatim radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa arsalta haddaad dirto kelbak eyga taas waxay tusaydaa laba xugun koow ey in la haysto oo lagu ugaansado inay bannaan tahay ta labaad eyga waxa uu qabtay la cunayaa waa eyga adugu aad dirtay hadduu asagunta iska doodo waa soo qabto ou dilo xaaraan way ma cuni karti waa inaad adugu dirtay waa inaad adugu dirtay idaa arsalta markaad dirto kelbaka kelbagana sidaa riwaayadaha kale caddaynayaan waa eyga la tababaray ey aan la tababarin hadduu yahay oo inta tidhaahdo qabo oo uu qabtoo dilo xaaraan wey in la cuno ey la tababaray oo mucallam ahoo wax la baray inuu yaha shardi ah waxaana lagu yaqaanaa eyga wax la baray saddex shay marka la diro oo laydha qabo waa inuu dhaqaaqa dii la yidhaahdo soo joogna waa inuu soo jooga hadduu ugaarka qabtana waa inuusan cunin saddexdaas sifaa lagu yaqaana haddii saddexdaas saddex goora lagu baroobayna qabo duu ordo soo joog madalina istaago markuu ugaarka qabtana uusan cunin ag istaago waxa weeyaan wuxuu tusayaa middi adugu aad leedahay inuu yahay ee uusan ahayn baal isagu qalaabanayo idaa casarta markaad dirto kelbaka eygaaga fadkur sheeg ismallaahi ilaahi magaciisa waxaa waajib ah eyga marka la diro in bismillaah la yidhaahdo waa waajib bismillaah in la yidhaahdaa waa waajib ma bannaana inaad iska dirto adoon magaca ilaahay u qaban marka waa shardi markuu xalaal noqonayo eygu inuu noqdo mid aad adigu dirtay magaca allena aad u qabatay wey magaca allena aad u qabatay fain amsaka hadduu qabto calayka adiga uu kuu qabto calaykadaanu macno gaaray faa'iideyna waxay tahay ugaarka waa inuu adiga kuu qabto ee uusan isagu qabsan maxaa lagu kala yaqaan waa inuusan cunin markuu qabto afkala galo cuno xaaraan wey adiga kuma qaban isaga qabto naftiisu u qabsan haddii laakiin uu tanqabtoo dilo naftu markay ka dhacdo ad istaago aduu kuu qabto waa xalaal marka fain amsaka hadduu qabto calayka adiga kuu qabto oo faadbegtow aad ku gaarto xayin xayaa mid nool fadbaxu gawra isagoo nool haddaad u tagto markii hortu ugaarkaan soo dilayd eygaa dilaydoon had bismillaahi bisinkaad u qabatay isagoo noolaad u tagtay bismillahi waa inaad haddana tiradee gawracdo ma iskama cuni kartid mar ilaa isagoo nololad uu tagtay waa in adnagtaw ugaarkii haddaad u tagto waa in adragta ugaanka haddaad u tagto qad qatana eygu xaalu dilay walam yaakul waxna uusan ka cunin minhu xaggiisa fakulu cun waa dilay waxna kama cunin maxaa taas cagsigeeda hadduu dilo waxna ka cuno eber waa ma cuni kartid adiga kuula dilay wain wajabta haddaad hesho maca kelbika eygaaga la jirkiisa kelban ey hayrow eygaaga aan ahayn eygaaga eyaan ahayn haddaad u tagto isagoo kor taagan eygaagina waa kor taagay ey kalena waa kor taagay walxaal qad qatala eygu uu ugaarkii dulay falaa ta'kulha cuna waa ku tagtay eygaagiina waa kor taagay ey kalena waa kor taagay waxa weeyaan neefkiina ugaarkiina waa dhintay ma bannaano inaad cunta maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam falaa ta'kulha cunin fa innaka adiga laa tadri ma oogin ayhumaa labada ey keebaa qatalahu dilay labadooda mid dilay ma taqaani adiga waxa weeyaan midad bisinka u qabatoo soo dirta kaasu hadduu dilay middidaadiad ku gowrac laakiin haddii midka kala dilay adugu bisinka kuma adan qaban kaas mid dilayna labadooda lama yaqaan mar haddaan mid dilay la oqoon qaacidada waxaa la qaadanaa ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu halaba alxaraamu qaacido waxaa ah shaygan hadday sifa waxa weyan xaraamnimaa iyo mid xaaraamnima ay ku kulmaan midda xaaraamnimadaha la qalliba waana qaacida waxaa lahahdaa majtamaca muxarimu wa mubiixun gulliba lmuxarim hadday shayga ku kulmaan shay xalaaleeyaan iyo mid xarima xaaraamta la qalliba khalaas weeye qaacidadaasuu soo hoosgalaa marka waxayna tusaydaa bisinku inuu waajib yaho waxaan bisin loo qabanoo la qalaa uu xaaraam yahay tuse intaasay tusaydaa nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam waa in ramayta haddaad ganto oo tuurto sahmaka leebkaag leebka aad wax ku ugaarsanay xabadaad ku ugaarsanay haddaad riddo fadkur sheeg ismallaahi ilaahi magaciisa bismi illaah fed bisinka u qabo markaad ugaarka ku ridaydo hubka bismi illaahi dhe fa in qaada hadduu ka naqnaado canka xaggaaga fa in qaada ugaarka hadduu ka naqnaado canka xaggaaga yowman maalin oo falam tajid aadan helin fiihi ugaarka dhexdiisa ilaa afara sahmika leebkaaga raadkiisi maahane waad xasuusatay waad shiishtay waxaad uga dhifatay maalan lugta midigta hadhow maalinkaasoo dhan maadaha maalinkii dambe isagoo meel yaalla u tag oo lugta midigtaa nabarkii kaga yaalla nabar kale male iska cun adaa shalay qashay nabarkaagi nabar aan ahayn haddaadan ka helin waxa weeyaan fakul cun saasuu nabigu yihi sala allahu alay slam fakul cun in shita haddaad rabto wa in wajadtaw laakiin nabar kale haddaad ka hesho ma cunaydidu maxaa yeelay qaacidadiiya kuu taagan markaasa qaacidadiiyo taagana waxay tahay majtamaca muxarimun wa mubiixun ilaa gulliba muxarim shay kuma kulmaan wax xarima iyo wax xalaaleeya ilaa waxa la qaalib yeela waxa xarima marba hadday labadooda ku kulmaan marka waxa way nabarkaa ku aragtay kaaga bisinkaad u qabatay waa midkii u xalaaleynayay nabarkan kalena adugu bisin uma aadan qaban waxaad leedahay marka xaaraam wey labadooda kan xaaraamtaa la qalliba wain wajabta haddaad hesho hu ugaarkii hariiqan xaal yahay midkii maashoodo ku dhintay filmaaci biyaha falaa taakula cunta tana waa sidii laftarkeedii nabaraad ku dhifatay ugaarkii xabadaad ku dhifatay fallaaraad ku dhifatay waa cararay biyuhu isku tuura biyuhu isagoo meyda dhex yaalwen nabarkiina waa ku yaallaan ma biyahaa dilay mase nabarkaagiyaa dilay qaacidadiia ku qaadanaya majtamaca muxarimu wa mubiixun ilaa gulliba lmuxarimu adyar waxa weeyaan shay kuma kulmaan mid xalaaleeya iyo mid xarima ilaa waxaa la qallibayaa midka xarima qaacidadaasaad ku wadida biyihii iyo nabarkii mid uu dhintay lama yaqaan marka waa xarimadaaha isku cune muttafaqun calayh marka waxa weeyaan afar meelood ay uga jirtaa waxa weeyaan qaacidadaas dii eygii eykala la jooga lah dii isagoo biyo ku dhacin lah dii uu maalmanta kaa naqaado nabar kale lagu arg waxa weeyaan iyo haddii uu eygu qayb ka cuno waa afar hadduu qayb ka cunana inuu adigaa kuu qabto inuu asagu qabsado inuu asagu qabtay taasay loo dhowdahay wa can abi radi allahu canhu qaal sa'altu rasuul allahi rasuulka ayaan weydiiyey buu yidhi sala allahu calayh wasalam can saydi lmicraab garnaqaataha ugaarkiisa can saydi lmicraab micraabka waa ul fooda waran ku leh ul oo fooda waran looga yeelay wey markaasaa lagu tuura ugaarka can saydi lmicraab waxaan weydiiyey garnaqaataha ugaarkiisa fa qaala wuxuu yidhi nabigu idaa asabta haddaad la hesho bixaddi afkiisa meesha afka haddaad la hesho oo uu mudo markaad ku riday birtii anta ugaarka ku dhacday dawlada bismillahina waa tiri fakul cun wa idaa asabta haddaad la hesho bicardi ballankiisa jug anta ku sida nafta kaga jabto faqatala oo uu dilo ma u tagto asagoo ratana waa gowracane markaas dhib male laakiin inta dhinac dhinac dhinac ugu dhaco dalab ugu dhacay aan nafteena ka dhacdo fain wuxuu nabigu yidhi fainahu waqiidun waa mid la garaacay waa bakti fainahu waqiidun waa mid la garaacay waa bakti waqiidkana hadda waa aayadii xurimat calaykum almaytatu wadamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayrillah bihi walmunkhaliqatu waalmawquudatu liwe waqiidku walmawquuda neefka la garaacay sida xabashadoo kale madax haddii lagu dhifto bir ee saas lagu dilo bakti wey bakti wey marka haddaad neef intaa ku dhufato halgaar ugaarka uu jubtaas u dhinto xaaraan wey fainahu waqiidun wey falaa taakula cuni rawaahu bukhaari xadiidka wariyey bukhaari ayaa xadiidka wariyey marka wuxuu tusayaa xadiidku daliil u yahay waxa weeyaan halgaar haddii lagu dhufto ugaarka haddii bir ay inta muddo dhiig ka keentayna waa xalaal hadduu u dhinto bismi illah halkankaasa ku dhufato haddii jubtaysto kula dhaco uu dilayna waa xaaraan waa xaaraan weeya wa can abi saxaabata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaal idaa ramayta haddaad riddo bisahmika leebkaaga uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam oo faqaaba canka uu kaa maqnaado oo faadragtahu aada herasho faadragtahu aada hesho fakulu cun maa lam yuntin hadduusan qurmin duusan qurmin cun xadiidka oo xadiid maxaati waxaa ku jiray fa in qaada canka yowma maalin hadduu kaa maqnaado xadiidkan abi faclalana waxa weeye hadduu kaa maqnaado markaa hesho hadduusan qurmin cun markaa xukunku waxa uu ku xidhanya maalin iyo labo iyo saddex midna maaha shayga muctabarka waxay tahay neefku hadduusan qurin ugaarka haddaad nabar ku dhifato oo uu kaa maqnaado ama maalin ha kaa maqnaado ama laba ha kaa maqnaado ama saddex ha kaa maqnaado marka aad hesho isagoon qurmin haddaad hesho waa cuni hadduu qurmay maalin darkeedba ha maqnaade waa xaaraan marka meesha shayga muctabarkaa neefku ma qurmay mise ma qurmin weyn idaa ramayta haddaad riddo bisahdika leebkaaga oo fadaaba canka uu kaa maqnaado ugaarkii oo faatragtow aad hesho fakulcun maa lam yuntin intuusan qurmin akrajaw muslim ayaa xadiidka soo saaray xadiisku tusaa marka hadduu qurmo lama ogola inuu cuno waa khabiif wey duu qurmo duu qurmo lama ogolo waa khabiif weeya waa khabiif weeyaan hadduu qurmo maxaa yeelay waxa weeyaan nabigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi cun hadduusan qurmin alcilmiga gabale waxay yidhahdeen maya waxa weeyaan shayga hadduu qurmo waxa weeyaan in la cunaa xaaraan ma ahan ee waa karaahiya xaaraan ma ahane waa karaahiya alcilmiga gabalna sidaas ayay mareen waxay yidhaahdeen xaaraan ma ahan ee waa karaahiya alcilmigan waxay yidhahdaan xaaraan wey in la cunaa wax qurmay imaam nawowi shaaficiyada gobol ayuu u nisbeeyey waana qowlka maalikiyada xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga qowlkaas ayuu rajaxay inuu xaaraam yahay alqaadi shawkaanina nayl awdaarka sidaas ayuu ku raacay وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا وحي لهذين أن قوما ضد قالوا وحي لهذين للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما ضد يأتوننا وحي نوع إيمانيا باللحمه لا ندري مرضي أذكر اسم الله إلهي نبي عيسى إني كشيغين عليه يلتر كركيسة أم لا يا إلهي سنكو شيغين فقال نبي صنقوا مقعابا الله إلهي عليه كركيسة كن مقعابا أنتم إذنكم مقعابا وكلوه أما رواه بخاري يا ولي الحديث حديث كان عائشة وحي تري أن قوما ضد قالوا للنبي وحي ويرا صلى الله عليه وسلم ان قوما بل قوم كتب وحي هاي قوم ما سو اسلامي سيده روايه حديث قال كم اذا كسو كسناده وحويان وكانوا حديثي عهد بكفر ايت العائشه فتمرد سو اسلامي هاي ان قوما قد يكتمنا وحي غالبا باللحمه لا من بالمرض اذكروا ما شيء بسم الله الله من اسم قيم قليل عليه كل سمكو شيء ام لا مسكو شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كما قعاد عليكم كيس أبقى حل مكي لقلعي حلقان صاحنا فالصدق قلعي حلقة ساري أبقى وحا حلقة ساري يريد مركة قلعيه إن أتصدي شحق هذا أنتم مقع إلهي قبض مركة بيسن كأليه يغازري ومركة القلعي إلهي كي لقاصل إلهي إلهي مقعاد صلى الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري حديث كاسوك الدليل مركة أولياء haddii neef waxa weeyaan la qalo oo bismillaah waxa wey badaa qalay dadka qalay leeyihiin alale haddii neef la qalo dadka qalay leeyihiin alale dad muslimaba hadday yihiin khalas dad muslimaba hadday yihiinoo dadkii la yidhi halla waxay qalayba yihiin ama ahlu kitaab ay yihiin markay qalayeenna adugu aadan dul taagnay oodan ogayn siday u qaleen waxaa lagu daliilinayaa inay si saxa u qaleen waana inaad cunta waa noocaas wey neef ayaa la qalay dadka qalay waa dadkii sharcigu ogolaada in la cuno waxay qalaan oo waa muslimiin ama waa hurkitaan say u qalayeen agumaa la dultaagnay khalaas waxaa lagu daliilinayaa daahirka inuu yahay sharci si sharciga in loo qalay waana inaad cunta dhammaan waxyaalaha bilaadda muslimiinta lagu qalayna waa saas waa saas weeyaan حافظ بن عبد البر يقول في هذا الحديث من الفقه حديث كان وحا قصوا وفقه وحا كمطة أن ما دلقه المسلم وحي المسلم قال ولم يعرف هل صلى الله عليه أم لا أنه لا بأس بأكله وحي المسلم قال وأن الأغير إنه مقع لكو قليل إنه سنكو قليل وهو يندق ملئ الاستقنى وهو مأمور على أنه قد سمى waxaa lagu maga lagu xambaarayaa inuu magac ilaahay ku qalay wal mu'minu la yudannu bihi illa bil illa al khayr qofka mu'minka waxaan khayr ahayn looma maleeyo waxaan u maleeynaa inuu san magac alla ku qalay iyo lama yiraahdo wadabihatuhu wa sayduhu abadan mahmulan ala salaam qof muslima wuxuu qalay ama ugaarku soo ugaaray mar kasta waxaa lagu xambaarayaa inuu nabad galay uuna saxiix yahay xataa yasixa fiihi qayru dalik ilaa ay caddaato sugnaato gowraca saxdaa wax khilaafsan oo ah inuu u qastay magacaale inuu ka tegey intii ka horayda marba haddii muslim qalay waxaa lagu xambaarayaa in gowrac sharciga la qalay waana la cuna hadalka tamhiidku ku leeyay juska labiyo labaatanaad safxada laba boqol sagaashan iyo sagaal sheekh alislaam ibnu taymina wuxuu yidhi idaa wajada linsaanu laxma haddii qofku helo hilib قد ذبحه غيره قد قلقلي او مسلم باقلي جاز له ان ياكل منه انا ربنا ويذكر اسم الله عليه او بسم الله يصوم له لحمل امر الناس على صحه والسلام ضبط امنتوده وحا وحا بارا ان ان صحابي ان نبطها فتاوى جزء صدر يا شناب مجلد كصدر يا شناب لبا بقض يا افرتن كليه وانا مد كان بقعدان تالا waxa weeyaan maktabada mutaalacada weeyaan oo weyn oo toddobiyo labaatanka labada mujalla ay faarisada toddobiyo soddonka labada mujalla ay faarisada tahay marka waa noocaas marka haddaad waddan muslimiin joogtee neefaa la qalay hilibaad aragtay maqaanaan bisinkaba loo qabtay qofkii qalay ma tukan jira yaa yaqaan waxaasoo dhan shukuugta shaydaana iskale meesha takfiirka iyo shayaadiintu ay ka bilowdaan iyo bidax neefna wax lagu qalayaa yaqaan meel laga keena annaga dadkan ma naqaan inaad taqaan ayaa kuu dirsada beledka aad joogtaa dad beled muslimiin ka aaminsan tahay khaas wax alla wixii lagu qalay cala salaama wasixa lagu xambaaray haddaad meeshaa deg kafara inay degan yihiin aaminsan tahay gaala kuu yihiinna adiga waa kaa xaraama isku cun annaga inoo xalaal tahay ilaa isaga qofka hadduu aaminsan yahay dad kafara ah oon hilibkooda xalaal ahayn inay joogaan meesha uma banaanina marka hilib la-aan waa lala bartiyo isaga marka waa arrin shaki shaydaan wata maa sharci shaydaan sharci shaydaan wey maaha sharci islaam وعن عبد الله بن مغفل وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم أنها وارغيري عن الخذف فرقا فرقا كان نبي محمد الجيري قفت قرح تقافه farta waxa wey laba faradama ha ku tuuro amase far yasuur ha ku tuuro farganka nabi maxamed aa diiday wa qaala nabi wuxu uhi innahaa farganku laa tasiidu ma ugaarto sayda ugaar walaa tankaru maa dhaawacdo caduwan cadow walaakinahaa farganka tagsiru sinna iligay jebidaa wa tafqa'u lcayna ishana waa fujidaa muttafaqun calayh cabdullaahi bnu qafal wuxuu arkay nin fargan tuuraya wiil fargan tuurayuu ah markaasuu yidhi nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam nahyigana waxaa lagu xambaaraa inuu xaaraam yahay shay haddii nabigu diido waxa weeyaan xaaraam inuu yaha lagu xambaara nahaa waa reebay rasuulku can ilkhadfi farganka wa qaala wuxuui innahaa farganku macnaha nacfina male dhibna waa laga fiiriy shay kasta qaacido xadiidkan wuxuu ka mid yahay xaadiista qaacidada laga qaato maa katura dararuhu can nafcihi fahuwa xaraam wax kastoo dhibkiisu dheegtiisa ka badaya waa xaaraam hadda fiiri falkanka nabigu markuu diiday wuxuu cillo uga dhigay dhibna waaley dheefna mara marka waxa dhibkana leh dheefkana aan lahayn xaaraan bal toobaadama dheefay leeda dhib inay leeda waa aragna iyadoo kaalidu ku dheganta dariiqyada ay yaalin dadka cuna waa arag qaab la cunaa ma dheefuu leeyahy inuu dhibkeena maana sigaar la xidhay ma dheefuu leeyahy waxa weeye wax kasta oo dhib leh dheefna aan lahayn sharci waa xidhay wixii dhibkoodu dheefta ka badan yahayna waa xidhay ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وحي دينكم ديرتو كبيرين وحرام ما كفير نبي صلى الله عليه وسلم إنها فرقا لا تسيد مؤرا تصيد أغا ولا تنكأ منع قاو على أدوه حلو نعفي مرة أغا صوما قبط وانت أغا فرقا كل فوتو دي أغا كدر بيه adow fargaala ku ridana wadnaha ku jari weyday farga markaa nacfi male dhibna ma celido walaakinaha marka fiiri nacfi marka male taasu nacfigii hela mogta ugaa kuu dilime hadday ugaa dililahe nacfi ahale cadowna dilime hadday cadow dililahe dhaawicileedna nacfi noqone sooma labadaas waa nacfi dhibna waareeda waa kana walaakinahaa fargan tagsiru way jeeda asina ilig waxaadaan dad turto qof muslim walaalka ay ilig ka jebin markaad turto qof walaalkan iska jirta iligu waa dhifato inay ili ka jebin wa tafqaru cayn ishana waa hada dad farga tuurto waxaa dhacda qof muslim meel iska fadhiya isha uga dhaco oo isha keli muttafaqun caleyh illa waxaa ku ag fadhiya oo muslim ogta gaal xag ku jira marka gaal gaariye iyagu laakiin muslimiintii ka ag joogta indha heride idan marka dhibna waalada dheefna male muttafaqun caleyh wallahu kulli muslimin cabdullahi ibnu qafel wiil ku sheegay xadiidka kaas aku wiilkii haddana iska tuuraya markaasuu wuxuu ku yidhi uxadiuka ana rasuul allahi sala allahu alay slam naha canhu uma takdifu ma waxaan kuu sheegay in rasuulkii diiday kadibna ma tuuraydaa laa ukallimuka abada intaan noolahay kula hadlino dib ulama usan hadla taasna waxay daliil u tahay waxa weeyaan qofka sharciga khilaafa isagoo cilmi u leh in laga hijroodo oo laga aamuso inay sharciga qofkii sharciga ilaahay khilaafa isagoo cilmi wey oo ogaaday in laga hijroodo la gooyo haddii gooyinkaas maslaxa ka imaanayo waa shardi sidaasay yidhahdeen ahlucilmigu sida shekhu islam taymi majmuuc alfataawa juska sideed iyo labaatanaad buu ku yidhahda marka xadiisku cadayna farganku waa xaaraan wey qof muslima nabi maxamed rumaysan fargan waa inuusan tuurin farganku xaaraan wey nabigaa diiday wa can ibni cabaasin radia allahu canhumaa ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi laa tattakiduu ha ka dhiganina shay-an shay shaygoo fiihi dhexdiisa arruuxu nafku ku jirto qaradan shabaax متفق عليه شيء نفو كجرت ما بنانا إن لو شبع آه شيء نفو كجرت انت ميلو وحبتو إن لو شيش بطو ما بنانا لا تتقدوا هكذا قالنا شيئا شيء شيء لو في دحدي سعر روح نفو كجرت غرضا هدف لو شبع هكذا قالنا ما بنانا وحرام sababtoo ah waxa weeyaan tacdiiba ku jira waa cadaabid la cadaabayo neef xayawaana noolaa in la cadaabo xataa kii sharcigu shaygan fasaxo in la dilo waa in loo dilaa si degdeg waidaa qatartum faaxsinuu qitla markaad wax dilaynaan wanaajiya ulamadu qaarkood loo dila markaa xayawaanka xataa midka la yidhi ha la dilo kaas laftirkiisa laguma shabaaxi karo laguma shiish bara karo waa in kow laga siiya degdega kuwii hadda sharcigu uusan fasixin dilkooda maba banaana inuu shabaxa marka ma banaana waa cadaabin hadduu xoola naqsi lahaana waana maaldayacnimo marka ma banaana inuu shabaxa
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة إسلام ذبحت وحي قورعدي شاطا ري بحجر دقحي كو قورعدي فسئل النبي النبي قال لويديي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قورعاس فأمر وأمري بأكلها قنتان كذا رواه البخاري أي حديث كوريي حديث كان كعب بن مالك رضي الله عنه الضون أولها أي أري وحي كو إلى لنيسي بورتا مقعد لرضا الصلع سيدا رواية بخاري روايته سكمدة كسوغان مركا نيف كمدة أريقي ayaa waxaa cuntay uubato ama yeey bahalka la yidhaahdo bahalkaas ayaa dhaawac u geystay neefkii neefkii marka inuu dhimanayo ayay u aragtay gabadhii addoontaaheed markii ay sidaas dareentay oo ay u dareentay in uu neefkii dhimanayo ay dhagax inta qaadatay ku gowracday markii dhagaxa ay ku gowracday ayay nabiga weydiiyeen sala allahu calayhi wasalam oo lay rasuulka allama la cuni karaa wa can kacb ibni maalikin radia allaahu canhu anna imra'atan islaam dabaxad way gowracday shaata neef ari ah bixajarin dhagaxay ku gowracday fa su-ila nabiyu nabigaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can daalika neefkaas ayaa la weydiiyey can daalika neefkaas ayaa la weydiiyey cunitaankiisa fa amara nabigu waa amray biaklihaa cunitaankeeda amarada bimacnaa adine ay ku macno tahay markaasoo kale rawaahu lbukhaariya xadiidka wariyey xadiidkan axkaam badan ayaa laga qaataa axkaamta laga qaatana waxaa ka mid ah xadiidku wuxuu daliil u yahay inay bannaan tahay qof dumara wax ay gowracday in la cuno oo dumarka gowracooda uu bannaan yahay waana qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen waa isku mid gabadhaas wax gowracda inay addoon tahay inay xor tahay inay daahir tahay iyo inay caado qabto iyo inay umul tahay waa isku mid oo qofka wax gowracaya shuruuddiisa ka mida rag qofka wax gowracaya shuruuddiisa ka mid ma ahan inuu rag yahay inuu daahir yahayna ka mid ma ahanoo gabadha caado qabtiya iyadoo umula intaba waa gowrici kartaa maxaa yeele nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu amray in la cuno neefkay gowracday gabadhaasu istifsaalna ma weydiin oo ma dhihin gabadhu ma daahiray aheed mase ma ahayn ma uusan dhihin ibnulmundir ishraafka mujalladka saddexaad safxada afar boqol soddon iyo labo wuxuu yidhi ajmaca cawaamu ahlilcilmi dhammaan ahlulcilmigu waxay ku ijmaaceen aladiina xafidnaa canhum culummadaan wax ka soo xifdinay calaa ibaaxati akli dabiixati sabiyi waalmar-a idaa adaaqa dabxa wa atayaa calaa maa yajibu an yu'taa calayhi waxay ku ijmaaceen ahlucilmiga dhammaan ahlucilmigaasaan wax ka soo xifdinay inay bannaan tahay in la cuno sabiga waxyaalaha uu qalo waxa qofka dumarkaahu ay qasho haddayba awoodaan inay wax qalaan oo i gowricii sharciga ahaa la yimaadaan xadiidka waxaa kaleetoo laga qaadanayaa dhagax in lagu qali karo maxaa yl dhagaxay gabadhaasu ku qarshay nabiguna halla cunuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idan marka waxa wax lagu qalaa bir kaliya maahan ee dhammaan wax kasta oo neefka waxa weeyaan hunguriga gooya oo dhiig daadiya waa in wax lagu qali karo ayna bannaan tahay waana sida baabka ugu dhigtay imaamu albukhaari oo wuxuu yidhi xadiidkan u baabeeyey baabu maa anhara dama min alqasabi waalmarwati waalxadiid baabkaanu wuxuu baab u yahay wax alla wixii dhiig daadiya qasabkii iyo marwadii iyo xadiidkii kulligood macnaha qasabka waa geed soo ma jeedid marka geed wax waa lagu qali karaa bir wax waa lagu qali karaa dhagaxi wax waa lagu qali karaa waxa uun shaygaanu shardiya inuu yahay shay dhiig daadiya oo jidhka dhex gala oo hungurigii iyo goynaya inuu yahay wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay oo tusayaa neefka haddii loo cabsado lays yidhaha waa dhimanayaa neefkaanu oo xanuun laga dareemo oo la qalo asagoo xayaata ku jirto xalaal weeye qallinkaas keliya waxaa shardi ah marka la qalayo in xayaata mustaqira ay ku jirto xayaata mustaqirana waxay fuqahadu ku qeexeen waxaa la yidhaahdaa waa neefka marka la gowraco rafashada xoog u rafta ama dhiigga xoogga badan uu ka soo butaaco oo dhiig ka soo baxo hadii neefkii la qalo ee marka la qalo uu ma dhaqdhaqaaqay laguma shakiyo dhiig yaru dilila qiiraahdo ee aan dhiiggu xoog u butaacin waxa weya bakti la qalay weeye xaaraanna ma ahan ee waa xaaraan neefkaasu neefka waxa weeyaan xayaata inay ku jirto mustaqira waxaa calaamad u ah marka la gowraco dhiiggu inuu xoog usoo butaaco waxaa calaamad u ah inuu rafto oo xoog u rafto taasaa calaamad u ah marka neef laga cabsana inuu dhinto ama waa xanuunsan yahay ama bahalaa cunay haddii la gowraco ee marka la gowraco uu xoog u rafto dhiigna hunguriga ka soo boodo xalaal weeye neefkaasu maxaa yaele neefkan bahalaa cunay gabadhaasu inuu dhintay ka cabsatay way gowracday nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu idmay in la cuni karo in la cuni karo sidaas ayuu nabigu idmay sala allahu calayhi wasalam waxay kaloo daliil u yahay xadiidku haddii uu neefka qalo qofkii milkiga u lahaa qof aan ahayn wakiilna aanu ahayn usan wakiilan inuu xalaal noqonaa neefka la cuni karo marka qofka haddii uu qalo kaliya waxaa la isweydiin muxuu u qalay muxuu u qalay hadduu qofka dabooli u qasho oo u dhaco uma banaana oo xaaraanay ka tahay laakiin masalan qofka xoolaha jiraha ah ee xoolaha ilaalinayay hadduu neefkan uu ka dareemo waxa weeyaan culays oo inuu dhimanayo ama qofkii wakiilka ahaa xoola ii qallama dhihin xoolahan ada iga wakiila ii ilaaliyaa la yidhi hadduu u cabsado waxa weyan waa u bannaan tahay inuu qalo waa u bannaan tahay inuu qalo xalaaluna noqonaya walidaa saas dareed bukhaari baabulwakaala wuxuu waxa weyan kitaabulwakaala baabu u qabtay xadiidkan kitaabulwakaala baabu idaa absara araaci aw ilwakiilu shaatan tamuutu aw shay-an yufsidu dabaxa aw aslaxa maa yukhaafu calayhi alfasaad baabkan wuxuu ka hadlayaa huu yidhi haddii qofka xoolaha jiraa uu arko amase qofkii wakiilka ahaa neef dhimanaya ama shay fasahaadaya neefka waa qalaya shayga fasahaadana waa islaaxina maxaa yeele yaddoodu waa yaddul ammaana welidaa sidaas daraaddeed ibnutiin wuxuu yidhi sida ku sugan cumdatulqaariya mujalladka tobnaad safxada boqol labaatan iyo sideed xadiidkan shan faa-iidaa ku sugan uu yidhi kow jawaasu dakaati nisaa dumar gowracood inuu bannaan yahay walimaa abdoommada gowracood inuu bannaan yahay wadakaa bilxajar dhagax in wax lagu qalaa inay bannaan tahay wadakaatu maa ashrafa cala almowt neef dhiman raba in la qali karo oo u sidaas xalaal ku noqonayo wadakaatu hayri lmaalik bigayri wakaala qofkii xoolaha lahaa qof aan ahayn wakiilna aan ahayn inuu qali karo haddii uu u danaynayo qofkii xoolaha lahaa oo uu maslaxadiisii ilaalinayo uuna xalaal noqonayo shantaas faa-iido waaweyn ayaa ku jirta waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay qofka shaqaalaha ah ee xoolihii masalan ilaalinaya waa qof la aaminay marka hadduu yidhaha neefkan inuu dhim dhimanayo ayaan ka cabsaday saasaan u qalay waa loo rumaynaya ilaa ay caddaato inuu wax khiyaanayay maxaa yeele yaddiisu waa yaddul amaana yaddiisu waa yaddul amaana wa can raafic bni khadiija radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa anhara dama wax alla wixii dhiig daadiya wadukira smullaahi calayhi magaca allena lagu sheego fakul cun laysa sinna iliga maahane iyo wadufra ciddida ciddida ama sinu iliga fa cadmun waa laf waa laf wa ama dufru ciddida fa mudda alxabashati waa xabashada mididooda muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu daliil u yaho caddaynayaa aaladda in wax lagu qalaa ay bannaan tahay iyo aaladda in wax lagu qalaa aysan bannaanayn labadaas ayuu kala saarayaa dhammaan wax alla wixii dhiig ka daadiya neefka oo inta jidhka dhex galo gooya hunguriga dhiig keena bismillaahina la yidhaahdo marka lagu qalayo xalaal weeye ilaa laf iyo ciddi un maahani waxa ay xaaraan tahay in wax lagu qalaa waa lafta iyo ciddida labadaas bis inta kale geed hadduu yahay dhagax hadduu yahay bir hadduu yahay dhammaan waa lagu qali karaa nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam maa anhara dama dhiig wixii daadiya waxaa la rabaa neefka waxa weeye shayga lagu qalayaa dhiig inuu ka daadiyo haddaan dhiig daadan xalaal maaha waa xaaraan maxaa yeelay neefkii maxaa lagu dilay jug unbaa lagu dilay maba la qalinba waxaa la rabaa dhiig inuu daato wix alla wixaan dhiig daadin xaaraan weeye mawquuday noqonayda ma banaana ama korontaa lagu dilay ama jug baa lagu dilay ama waa la ceejiyey dhammaan waa xaaraan weliba waxa weyan xooluhu waa labo neef aad awooddo inta soo qabato inaad qasho iyo neef kaa cararay oo qaba weyday labadaas weeyaan neefka aad awooddo ee sidaad adugu khiyaarka u leeda aad u qali karto waxaa la rabaa in laga qalo xalqiga iyo lubada macnaha waa in laga qalo xalqiga hunguriga meesha uu hungurigu ku dhammaado madaxa iyo hungurigu isaga yaaliin waa in halkaas laga qalo amase rubadda laga qalo hungurigu meeshuu ku dhammaado hoos ee uu xabadka iyo hungurigu iskaga yaallina godan in laga qalo sida geel oo kale halkaas laga qala ariga iyo lo-dana hunguriga meesha u sarraydae madax uu kaga yaala laga qala cabdullahi ibnu cabaasin saxiixbukhaariga ku sugan isagoo mucallaq ah wuxuu yidhi addakaatu fi lxaqi addakaatu fi lxalqi wallubba waxa weeyaan gawrucu wuxuu ahaaday hunguriga iyo rubadda labadaasaa laga qalaa oo ariga iyo lo-dana waxaa laga qalaa xalqiga hungurigu meeshu kor ugu dhammaado geelana waxaa laga qalaa rubadda amase meesha godan ee surku uu ku dhammaado xabadka uga yaallo neefka haddaadan awoodin oo uu kaa cararo ama uu ceel ku dhaco waxa weeyaan meeshii laga qali lahaaba ay hoosaydo oodan awood u lahayn meel alla meeshaad doontaad ka qalaysaa waana xalaal meel alla meeshaad ka doonto ayaad ka qalaysaa waana sidaas sida sunnada ku sugan cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi maa acjasaka min albahaa-imi mimaa fii yadayka fa huwa ka sayr wax alla wixii aad ka caajisto ku caajisgeliyo xoolaha ka mid ah oo xoolahaaga ka mid ah ugaaru ku xugun noqona ugaarkana waxaa la ogsoon yahay halka isagoo maraya bismillaahi haddaad tidhahdood fallaar ku rido ku dhacdo ee uu saas ku dhinto waxa weyan waa kuu qalanyi fallaartu hadday rabto ha kaga dhacdo caloosha hadday rabtana madaxa ha kaga dhacdo hadday rabtana lug ha kaga dhacdo marka xadiidka mafhuumkiisu wuxuu yii maadaama lay uu nabigu yidhi wixii dhiig daadiyaa xalaal ah waxaan dhiig daadinu waa xaaraan marka ma banaana in la cuno wax alle waxaan dhiig daadin waxayna ahlucilmigu yidhaahdeen waxyaalaha aan dhiigga laga daadin ee ama korontada lagu dilay ama la ceejiyey ama qaab kale loo dilay waxa weeyaan darar ayay ku yihiin caafimaadka dadka banu aadamkaa caafimaad sababtoo ah dhiiggii dhig rubdaadka ayay hunguriga ka daadanaya marka la qalo dhiiggii iyo xibnaha dhex fadhiisanaya kaasaana jidhka fasahaadinaya kaas ayaa jidhka fasahaadinaya marka maa anhara dama dhiig shay daadiya ayaa la rabaa alcilmigu waxay kaloo ka hadleen maxaa la goynayaa neefka marka la qalayo maxaa shardiya in la gooyo si gawracu gawrac sharciga u noqdo laba qowl ay ka leeyihiin ahlucilmiga gobol waxay yidhahdeen waxaa la goynayaa xulquumka iyo meri'a xulquumka waa hunguriga weyn ee aaryadu ay martay hunguri caddaha la yidhaahdo aaryadu ay marto oo neeftu ay marto meri'ana waa hunguriga cuntadu ay martee yarka ee jilicsan labadaas waa in la jaraa haddii labadaas la jaro waajibkii waa la gutay wadajayn waxaa la yidhahdaa labada halbowle ee labada dhinac ka xigta labadaasna in la jara waa sunno laakiin waajib ma ahan sababtoo ah labada hunguri haddii la jaro waa xaqiiqa inaan neefkaasu noolaanayn qowlkaas waa qowlka imaamu shaafici imaam axmed bin xambal ay mareen ahlucilmiga kale cilmiga kale gobol ka mid a qowl kalay mareen oo waxay yidhahdeen may saddex in la gooyo ayaa shardi ah marka wax la qalaya saddex waa in la gooyaa waxa weeyaan saddexdaas waxay tahay xulquumka waa hunguriga neeftu ay marto mari-ana waa hunguriga cuntadu ay marto wadajayn labada halbowley labada dhinac ka mara hunguriga afartaa saddex kamada waa in la jaro saddexda rabta ahaato labada hunguri iyo hal halbowle ha noqoto labada halbowle iyo hal hunguri ha noqoto tay rabto ha noqoto laakiin waa in la jaro waxa weeyaan labada hunguri iyo labada halbowle saddex ka mid a waxa weeyaan waa madhabka abi xaniifa waa wej oo sheekh imaam axmed laga wariyey waa qowlka doortay shekhul islaam ibnu taymiya raximahullah oo wuxuu yidhi in wadajaynka labada halbowle in la jaro ayadaa ka xeel dheer in hunguriga la jaro oo hunguri caddaha sababtoo ah ayaga labadoodaas goynta la gooyo ayaa xeel dheer dhiigga daadashadiisa ujeeddada waxay dhiiggu inuu soo butaaco sida shekhul islaam ikhtiyaaraadka sida ku sugan waxa weeyaan safxada saddex boqol labaatan iyo saddex cabdullahi ibnu saalixna qowlkaas ayuu rajaxaya oo ah wadajaynka wax ka mida in la jaro sida marka ugu fiican waxay tahay si khilaafka looga baxo labada hunguri iyo labada halbowlo labadaba in la jaro sida ugu fiicano waa noocaas maa anhara dama dhiig wixii daadiya wadukira smullaahi calayhi magaca ilaahayna lagu sheego wax alla wixii la qalaya magac ilahay waa in lagu sheegaa taasaa shardi u ah xalaal noqoshada uu xalaal noqonayo xalaal markuu noqonayo taasaa shardi u ah fakul cun laysa sinna iliga maahane iyo wa dufra ciddida ilig iyo ciddida labadaas ma bannaana wixii lagu qalay in la cuno labadaas wixii lagu qalay ma bannaana in la cuno labadaas ma bannaana labadaas marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu diiday waana xaaraan in wax lagu qalaa laakiin ahlucilmigu waxay isku khilaafeen iligga keligiis miyaa xaaraan ah mase laf dhammaanteed wixii lagu qalo taas way isku khilaafeen waxaa kaleeto ahlucilmiga ay waxa weeyaan isku khilaafeen ma isku mid ah iligga qofka ku yaal iyo ciddida qofka ku taal iyo iligta la siibay ee aan qofkii ku oolin iyo ciddida la gooyey ma isku mid ah oo macnaha iligtaan ama ciddida markay ku taallo qofkiioo mutasil la tahay ama xayawaankii iyo markii laga gooyo ma isku xuguna jumhuurtu waxay yidhahan waa isku xugun sababtoo nabigu ma kala qaadin sala allahu calay wasalam waana qowlka sawaabka abu xaniifa isagu wuxuu yidhi iligga la diidaya iyo ciddiga la diidaya waa kuwa qofka ku yaalla laakiin haddii laga gooyo waa banaanyi waana ibnu daqiiqulciid xadiidka macnaha uu ku xambaaray ixkaamul axkaamka laakiin waxa weeyaan taasu daahirka xadiidka ma aha nabiguna ma kala qaadin sala allahu calayh wasalam waana isku mid iligga iyo ciddida ama qofka ha ku yaaleen ama ha laga gooyo waa isku mid waa isku mid alcilmi waxay kaloo isku khilaafeen xukunkan iligga ma iliguu qaas ku yahay mase waa caam lafahoo dhan oo lafoo dhan wax laguma qali karo alcilmiga gobol ka mid a sida abu xaniifa iyo qowlka mashhuurka ee madhabka imaam axmed waxay leeyihiin maya wuxuu qaas ku yahay waa iliga oo kali ah sidaas ayay leeyihiin ahlucilmiga gobol ka midana waxay dhahdaan maya lafoo dhan waa xaaraan in wax lagu qalo lafoo dhan waa xaaraan in wax lagu qalo waana qowlka waxa weeyaan imaamu shaafici iyo riwaayaat imaam axmed lafoo dhan waa isku mid cabdullahi ibnu saali wuxuu yidhi qowlkan ayaa raajixa in lafoo dhan waa isku mid tahay xadiidkuna taasuu tusaya sababto a nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ama sinu fa cadmu iliga nabigu waa sheegay cillada loo diidayo cilladii wuxuu ka dhigay inuu laf yahay marka lafnimadaasaa cilla waa cilla mansuusa oo la caddeeyey wey cilladu soo uma jeedid welidaa sidaas daraaddeeda waxa weeyaan ma bannaano wax laf lagu qalay oo idil ma bannaana maadaama cillada xukunku ku xidhanya uu nabigu ka dhigay lafnimada maadaama uu ka dhigay lafnimada uu ka dhigay mideeda kaleeto waxa weeyaan xikmadda loo diidayna ahlucilmiga gobolaa sheegeen oo waxay tahay sida calaamatu ibnulqayim oo kaleeto iclaamu muwaqiciinka mujalladka afraad safxada boqol lixdan iyo laba uu ku caddeeyey waxa weeyaan haddii neef baktiyey laftiis ay tahay oo wax baktiyaoo laf najaasa ay tahayna haddee najaas in wax lagu qalaa ma banaano oo neefkan la najaaseeyo haddii uu yahay waxaweya laftu laf daahirana oo xoolahaas lafahooda daahirka ay tahayna oo neef la qalay laftiis ay tahayna jinka mu'miniintaha ilaahay hilib usoo saaraa haddii xoolaha lagu qalana waa ka najaasoobe ila dhiig rubdeedku waa najaas marka in laga najaaseeyaa la diidayaa mu'miniinta jinka waxa weya meesha ilaahay usoo saaraya risqiga marka marnaba lama ogola mideeda kaleeto ciddida in wax lagu qalo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu waa diiday wuxuuna cillo uga dhigay xabashada wax ku qaranta xabashadu waa etoobiyaankaas waa gaalay ahaayeen waqtigaas dhammaantood haddana inta badan oo ayaa ka mid a wali waa gaalo xabashada qolada ah wa khaasatan qolada xabashada ah inkastoo qabaa-il badan ay etoobiyaanku ka kooban yihin lakiin qolada xabashada ah in badanu waa gaalo inta ugu badanu waa gaalo marka gaaladaas in laysku shabaho ayaa meesha ku jirta tan labaad laba arrimood oo fitrada khilaafsanaa ku jirta in ciddi wax lagu qalo tan koobaad haddii ciddi wax lagu qalaa ciddada waa inay aad u dheeraato taasuna sunnadii ay khilaafsantah oo sunnadu waxay tahay ciddiyaha in la jaro tan labaadna waxay tahay ciddi dheer inaad yeelatood wax ku qalato waxay dee shabahaydaa taasu dugaagga iyo duurjoogtii ilaa shimbiraha sida gallayrka oo kale iyo ayaa ciddiyahooda wax ku ugaarsada marka ma banaana cabdullaahi ibnu saalix minxatulcallaamka mujalladka sagaalaad safxada laba boqol konton iyo kow xadiidka sharaxiisa wuxuu uga hadlay hilibka iyo digaagga iyo waxyaalaha digaagga laga sameeya sida maraq digaagga oo kale ee waddamada gaalada laga keeno xugunkooda ayuu halkaas kaga hadlay wuxuuna yidhi waxyaalahaas hilibka ee waddamada gaalada laga keeno amase waxyaalaha laga sameeyey digaagga labaa loo kala qaadaya haddii muslin qalay shaki ma leh inuu xalaal yaho bannaan yahay maxaayl asalka wax alla wixii muslin qalo waa xalaal haddii qofka qalay uu yahay kitaabina dariiqo sharcigana uu ku qalayna waa xalaal iyadana qur-aankaa caddeeyey in ilaahay noo xalaaleeyey wixii ay ahlukitaabku qaleen wطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum uu ilahay yidhi subxaana ahlu kitaabka cuntadooda waa laydin xalaaliy cuntadoodana waa waxay qaleen laakiin wixii ay qaleen nimanka waxa weya ahlu kitaabka lagana jaahil yahay amase gaalada kale hadday qaleen ayado de warba male inay xaaraam tahay kuwaa naloo xalaalayn laakiin ahlu kitaabka hadday qaleen dariiqa ay ku qaleenna aan la garanayn ma dariiqo sharciga waafaqsanay ku qaleen mase dariiqo kale mase dariiqo kale weliba sida qaalibka aswaaqda adduunka maanta taalla ee waxa weya in hilibka la keeno dariiqada wax lagu qalaa waa dariiqa mukhaalifa lishariica shariicada islaamka mid khilaafsan weeye ee waxa weeyaan kawaanada caalamka gaaladu ay leeyihiin ay wax ku qalaan culummada casrigaa wuxuu yidhi laba qowl ayay ka leeyihiin ahlicilmiga gabal waxay dhahen haddayba ahlu kitaab qaleen way iska bannaantahay aayaddaas daahirkeeda ayaan ku dhegaynaa ahlucilmiga gabalna waxay dhahdeen waa xaaraam maxaa yeelay al aslu fi lxayawaanaat altaxriim asalka xayawaanaadka waa xaaraam ma xalaal noqon karo shay ka mid a in laa gowrac sharciyahoo la yaqiiniyey oo xaaraamnimada ka rara oo xalaalnimo u rara ilaa lagu qalo gowracan ay qaleenna waa mid shaki ku jiro oo aan la ogeyn dariiqo ay ku qaleen sida haalibkaana waxay tahay inaan dariiqadii sharciga ahayd wax lagu qalin ee aan gowrac sharciya la marsiin haddaan gowrac sharciya la marsiinna waa bakti ilaahna wuxuu yihi xurimat calaykum lmaytatu wadami baktiga iyo dhiigga waa laydinka xaaraamtilmeeyey ilaa ilaahay ka yidhi ilaa maa dakiitu waxaad qasheen maahane wixii kale waa laydinka xarima aayaddu waxay tusaydaa haddaan la xaqiijin waxa weeyaan hilbaha gowrac sharci ah inay xaaraam noqonayaan oo asalku sidaas uu yahay ama waxa weya muslim ha qalo ama gaal ha qalee haddaan gowrac sharciya la marsiin waa xaaraan wuxuu yidhi qowlkan oo ah hilibkaas laga keenayo gaalada iyo waxyaalaha hilibkaas laga sameeyey sida maraqa digaagga iyo waxyaalaha lamidka wax alla wixii laga sameeyey qowlka dhahaya haddaan gowrac sharciya la marsiinoo la xaqiijin asalka waa inuu xaaraam yahay waxaa ayidaya ilaa shan arrimood midda koobaad baabul adcima dhanka cuntada marka laga hadlayo hadday ku kulmaan shay xarimaya iyo shay bannaynaya waxaa la qallibaa dhinaca shayga oo waxa weeyaan xarimaya ida ijtamaca alxaadir wa mubiix gulliba jaanib alxadri dhinaca xarimidda ayaa la qallibaa waana qaacido qaacidadaasna waxaa tusaya xadiidka cadi bnu xaatim ee waxa weeyaan saxiix ah nabigeena suuban sala allahu calay wasalam cadi bnu xaatim wuxuu ku yidhi cadi bnu xaatim wuxuu ku yidhi haddii aad ugaarkaaga markaad ugaarsanaydo eyga haddaad dirto oo maalan markii aad dirayday bismillaah aad tidhaahdo oo uu ugaar kuu qabto ood asagoo nool soo gaarto gawrac haddii asagoo dilay aad u timaaddo waxna uusan ka cunina cun laakiin eygaaga haddaad markaad u timaaddo ey kale la joogo ha cunin fiiri eygaan adaad diray bismillahi yaa tiri waa mididaadii mid kalena waa u yimid neefkiioo dhintay aad u timid labadooda kor taagan yihiin waxaa ku kulmay shay oo mubiixoo bannaynaya waa eygaad adugu dirto bismillahi tiri iyo shay xaadir ah oo mancinaya waa eygan kaloo dul taagan labadooda ku kulmay waxaa la qallibayaa midka mancinaya waana xaaraam in la cuna wa kadalika nabigu sala allahu calay slam wuxuu yidhi haddaad leeb ku rido bismillaahina aad tidhaahdo oo uu kaa maqnaado maalin markaad u timaadana leebkaagii nabar aan ahayn uusan ku oolin iska cun laakiin haddaad u timaaddo isagoo biyo ku dhex jiro ku dhintay ha cunin maxaa dhacay waxa weeya waxaa ku kulmay shay mubiixoo bannaynaa waa fallaartaad adugu ku dhufatay bismillaahina tidhi iyo shay xarimaya shay xarimaya waa maxay kaasuna waa biyahan inuu hadduu ku dhinto biyo dilaan waa bakti labadoodu maadaama ay ku kulmeen waxaa la qallibaya oo la rajaxayaa midka xarimaya sidaas marka qaaciday tahay oo adcimada ama gawraca hadday ku kulmaan xaadir iyo mubiic shay banayna iyo mid xarimaya waxaa la qallibaa midka xarimaya tan labaad oo ayidaysa inuu xaaraam yahay hilbahaas aan la garanayn dariiqada lagu qalay iyo wax laga sameeyey waxaa ka mid ah duruuqda hadda wax lagu qalo ee mucdamka lagu qalo waxa weeyaan caalamka suuqyadiisa ma waafaqsana dariiqada sharciga weliba waxaa ku tusaya dariiqo sharciga inaan lagu qalinoo sii ayidaya cadadka ay daqiiqadiiba ku qalayaan maxaa yeelay kawaanada gobolka mid ah laba kun oo dajaaj ayay halkii saacba qalayaan taasna waxaa baciid ah in dariiqo sharciga la marsiiyo mid walba inta lasoo qabto bismillahi layihi madaxa laga qalay baciid ayay tahay maxaa yeele laba kun hal daqiiqad laguma soo saari karo haddii sidaas la yidhaahdo wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix arrintaa saddexaad annahu lam yabqa alamru maxalla shakin wa taradudin arrinku maba ku baaqi noqon maxallu shaki iyo taradud ee arrinku yaqiinuba gaari oo waa maxay wuxuu ihi lianna kaiira min albaaxifiina almuhtamiin iطalacuu calaa kayfiyati dabxi fi lmajaasir almawjuudati khaarij albilaad alislaamiya wuxuu yidhi in badan oo dadka wax baxfiye ka mid a ee ka murga arrintan xalaasha iyo xaaraanta ka murga ee ku dadaala waa ahlucilmige waa ay daalacdeen indhahooday kusoo arkeen qaabka loo qalo ee kawaanada caalam islaami meelaan ahayn ku yaalla ee bilaada aan islaam bilaadul islaami ahayn ku yaalla indhahooday kusoo daalacdeen labo imaa bilmushaahada qaada indhahooda ku arkeen oy dul istaageen wa imaa biikhbaari asxaabi haadihi almajaasir iyo dadka kawaanada leh qaaday u sheegeen oo yidhahdeen qaabkaana u qalan labadaasay u qaybsanta kullina aan waafaqsanayn sharciga islaamka macnaha soo ma jeedid mima yufiidu cadama hiqati bibaqiyati musadiri hadihi luxum wuxuu yidhi waxayna arrintaasu faa'iideynaysaa maadaama qaarkii la dul istaagay la ogaaday dariiqaday ku qalayaan inaysan sharci ahayn qaarkii la warsadana ay sheegeen dariiqo aan sharciga waafaqsanayn waxay tusaydaa taasu waxa weeyaan inta kalena inay la mid yihiin maxaa yeelay sida haalibkaa dariiqada wax lagu qalaa waa un isku mid ee caalamka kawaanadiisu ay hadda wax ku qalaan arrintaa afraad wuxuu yidhi ammaanadu wakhtigan waa daciiftay runtiina waa yaraatay lama ictimaadi karo qolooyinka soo saara hilibkan korka qoraalka ay uga soo qarayaan ee ay leeyihiin dubixad calaa dariiqati islaamiya dariiqadii islaamiga aheed aa lagu qalay ay korka uga soo qorayaan mana la ictimaadi karo waxa weeyaan waxyaalaha ay korka uga soo qorayaan korka ay uga soo qorayaan ma la ictimaadi karo sababtoo ah wuxuu yidhi waxaa la arkay digaag ay soo qaleen oo madaxii siisiiba ugu yaallaba waxaa la arkay wax aan gowrac sharciyaba u baahnayn oo ay korka uga soo qoreen dariiqadii sharciga ahayd ha lagu qalay waa sida kalluunka oo kale a sida kalluunka oo kale ay waxay leeyihin dariiqadii sha kalluunkana hadduuba iska maydo soo badda ku jira xataa waa iska xalaal ama baddu soo tufto oo uu banaanka ku maydo taas waxay kutusayda dariiq sharciga warba kama hayaane waa un xoolahan halaynin ka gato gaaladan waxay doonayaan dadka muslimiinta inay gataan waxaan baktiga ay keeneen sidaas darteed xataa kalluunay waxay kusoo qorayaan dariiqii sharcigu ogolaa in lagu qalo aan ku qalnay maba jiraba maba la qalaba kalluun sidiisa iskaga waxa weeyaan hadduu xataa iska baktiyo hadduusan soo urin waa iska cunin ilaaha xalaaleeyey marka laguma kalsoonaa karo arrinta shanaadna waxay tahay qofka muslimka ah waa inuu maraa dariiqa ixtiyaadka uuna ka fogaadaa wax xalaalnimadooda shaki ku jiro sida nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii shaki ku geliya ka leexo waxaan shaki lahayn u leexo ah wa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu calayhi wasalam an yuqtala in la dilo shay-un shay shaygoo mina minadawaabi daabadaha ka mid a sabran toog in lagu dilo rawaahu muslima xadiidkan wariyey xadiidkan nabi maxamed wuxuu diiday sala allahu calay wasalam neef xoolaa inta lasoo qabto oo la xidho in lagu shabaxo oo kale oo toog lagu dilo fallaaraa lagu riday anxabadaa lagu riday xaaraan wey ma banaana sababtoo ah waa tacdiib xayawaankii la cadaabayo waana baabi-in iyo maaldayacnimu maxaa yeele neefka marba haddaad qaban karto ma banaana in lagu shiisho ma banaana in qaabkaas loo dilo cabdullahi ibnu saalix wuxuu yihi wa haadaa mujmacun caleyh xayawaanka la qaban karo inaysan banaanayn in hub lagu rido saas loogu qalo waaba ijmaacba mar haddii la qaban karo waa in waxa weeyaan inta dhinaca bidixda dhulka loo dhigo la qalo hadduu yahay mathalan ari oo kale iyo lo oo kale geelana isagoo taagan oo lugta bidixda oo laabantaha la qala marka xagga inta la tago huba lagu shabaxa ma banaana ma banaana wa can shadaad ibni awsa radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha allah kataba wuxuu jideeyey alixsaana samafal calaa kulli shayin shay kasta loo samafalo fa idaa qataltum markaad wax dilaydaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata qaabkaad wax u dilaydaan wa idaa dabaxtum markaad wax qalaydaan fa axsinuu wanaajiya addabxa qaritaanka waliyuxidda haa faysto axadukum qof inin ka mida shafratow mididiisa wal yurix ha u raaxeeyo dabiixataw neefka uu qalayo rawahu muslima xadiidka wariyey wa can shadaad ibni awsa radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha allah kataba katabadan waxaa loola jeedaa waa jideeyey ay sharaca waa waajibiyey waa laga fiicay in lagu fasiro sababtoo ah ixsaanka gabalna waa waajib gabalna waajib ma aha laakiin kulligood waa wada sharci in allaha allah kataba waa jideeyey alixsaana samafalka calaa kulli shayin shay kasta korkiisa ayuu ilaahay ku jideeyey oo in wanaag loo sameeyo marka ixsaanka laba loo qaybiyaa alixsaanu fii cibaadati alkhaaliq in allah cibaadadiisa in la wanaajiyo iyo alixsaan fii mucaamalati alkhalqi oo fii xuquuqi alkhalqi in la wanaajiyo oo ixsaan iyo wanaag lagu sameeyo mucaamalada khalqiga lala dhaqmayo alixsaan fii cibaadati alkhaaliq allah cibaadadiisa in la wanaajiyo waa qofku inuu u caabudo allah sidii isagoo arkaya oo kaleeto an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fa inahu yaraaka siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam inaad waxa weyan ixsaan ku samaydo khalqiga waxa weyan xuquuqdoodana waa inaad u gudato si wanaagsan oo sidii ugu fiicneed aada u gudato xuquuqdaasuna gabal waa waajib sida waalideyntaada inaad biri u samaydo ood u baari noqoto qaraabada inaad xidhiirido waxa weeye caruurtaada iyo xaaskaagii tarbiyadooda inaad wanaajido biilkoodii aad ku dadaasho insaaf iyo cadaalad inaad ka samayda mucaamalada qaarna waa iska ixsaan oo sunno ah oo waxa weeyaan dee qofkaas muslimkaahoo baahanoo walaalka ah inaad wax iska siido oo kale inaad la talido oo kale inaad cilmigii barto oo kale marka haddii uusan waxa weeyaan aysan kaliga aadan dee wax cilmiga yaqaan meesha ka joogin haddii laakiin kaliga aad cilmigii taqaano ummadiina waxa weyn jahli ku sugan yahay fardul caynay kugu noqona markaas in allaha allah kataba waa jideeyey alixsaana samafalka calaa kulli shayin shay kasta korkiisuu ku jideeyey fa idaa qataltum markaad wax dilaydaan oo wax dilkooda ilaahay baneeyey qofkan qofu dilay waa la qisaasana qofkan waxa weeyaan xad ayuu galo sharciga xad ka galay oo dil gaarsiinaya xadkaas ilaa xuduudda gobol dilaha ku jira qofkii islaamka ka baxo ridooboo kale qofkii guur xalaal isagoo soo maray zinaystoo kale hadduu xad galo oo sharci in la dilo ay tahay haddii sharcigu u cayino qaab gaar aho loo dilo qaabkaasaa loo dila sida zaaniga muxsanka oo kale dhagaxa nafta looga jaraa maxaa yaele sharciga cayinay haddii kaleeto oo aan sharcigu qaab gaara cayinin qofka la dilaya laba loo kala qaada in xad loo dilayo in qisaas loo dilayo qisaas hadduu yaho qof uu dilay loo dilayo qaabku u dilaya loo dila ilaahayaana sidaas jideeyey ilaahay baa jideeyey qofkaanu qaabku wax u dilay in loo dilo faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum siduu rabbulcaalamiin yidhi haddii uusan waxa weeyaan qisaas ahayne xad loo dilayo qaab gaarho sharcigu cayinee yidhi qaabkaasa loo dilana aysan jirin sida ugu fiicane naftu degdeg uga baxaydo in loo dilo sida seef in la qaato madaxa kow lagaga siiyo kale fa idaa qataltum markaad wax dilaydaan faaxsinu wanaajiya alqitla qaabka loo dilaya qitla waa ficla waa masar waa waxa la yidhahdaa masdarulhay-a masdarulhay-a la yidhahdaa qaabkaad u dilaydaan qaab fiican ka dhiga waxaa weeyaan sida ugu fudud ee nafta uga bixi karta wey wa idaa dabaxtum markaad qalaydaan fa axsinuu wanaajiya addabxa gowraca wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah addabxa nusqooyinka ugu badan ee saxiixulmuslimka addabxa ay ku taalla addabxa nusqooyinka kabalna waxaa ku taalla addibxata addibxata marka waa masalhay-a qaabka u qalaydan wey addabxa dii laydhahdana waa gawrici marka markaad xoolaha qalaydaan gowraca wanaajiya wanaajinta waxaa ka mid a bir af badan in lagu qalo oo bir oo aan af badnayn aan lagu sicin oo lagu dhibin waxaa ka mid a wanaajinta birta xoog deg deg in gacan xoog badan lagula qalee degdeg loo gooyo labada hunguri iyo labada halbowle waxaa ka mid a birta inaan hortiisa neefka lagu afayn laguu jeeda wuuna dareemaya mana caadi karo marka aad ayuu u niyad xumaanaya waxaa ka mid ahaynan fuqahada inaan neef neef lagu horqalin oo neefka marka la qalaya kuwa kale aysan u jeedin waxaa ka mid ah wanaagga inaan maqaarka laga bixin ayadoo naftu ka wada bixin ee inta gowracdo isagiyo neefkii weli rafanaya inaad maqaarkii bixinta ku bilowdo waa xanuun kaleod ku siyaadiday marka neefka wanaajiya gowriciisa waliyuxidda ha afaysto uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam axadukum qof inin ka mid ah shafrataw mididiisa ha afaysto wal yurix ha u raaxeeyo dabiixataw neefka u qalayo waxa weeyaan waa inuu bir aad u af badan ku qalaa oo uu si deg dega nafta kaga jaraa rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed